iyadoo magaalada muqdisho oo shalay uu ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda beesha hawiye islamarkaana looga hadlayay maamul loo sameynayo saddex gobol oo kale ah baay bakool shabeellaha hoose dowladana ay aqoonsatay ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa laga soo saaray go-aano aad u adkaa laguna qaadacayay maamulkaasi la sameeyey wasiirada intaan ku leenahay iyo xildhibaanada qarankan intaan ku leenahay oo beeshaan ka tirsan ilaa sugunta xurduuna inaysan ku shaqo tegin xilalka ay ku fadhiyaan go-aan waaye beesha ay leedahay beesha hawiye ay leedahay midka midka waxaan ku wargelinaynaa intaas kadib beesha halkaan fadhiyo waa hawiye dowladkeeda olay dhaqaneedkeeda siyaasiyiinteeda aqoon-yahanadeeda haweenkeeda dhallinyaradeeda waxgaradkeeda oo dhan aan dho ama bulshada qaybadeeda kala duwan oo dhan inay ku tagaan sida ugu dhaqsaha badanna shabeelle state xarunteeda afgooye meeshaasoon meeshaasoo rabnaha go-aan rasmiya oo dowladana uga fiirsanayno annaguna aan go-aanna masiiriya ku qaadan doona u ka soo bixi doona haddaba si aan u ogaano waxyaabihii ka hirgalay fulinta go-aanadii soo baxay ayaan waxaan ku ogaanay in mas-uuliyiinta qaarkood ay ku jiraan wasiiro beesha ka soo jeeday inay u shaqo tageen xafiisyadii ay ka shaqayn jireen ee dowladda waxaa kaloo jiray xildhibaano kale oo iyana maanta lagu arkayay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho tan ayaa waxa ay muujinaysaa in xildhibaanadii iyo wasiiradii shalay ballanqaadka ka hor sameeyey waxgaradka beesha hawiye in ballanqaadkoodii uu noqday ballanqaad ku aadanaa keliya mid aan la fulin doonin